barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somalia com waa maalin axad ah shan iyo tobanka bisha agost sannadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aan ku eegi doono gabar dhallinyaro ah oo magaalada laascaanood ka hirgelisay xarun bixisa adeegyada ay isku qurxiyaan dumarka waxaan waxaan u hindisay inaan u keeno markay gabdhihii igu dhaheen kareemaan doonaynaa herbal kareemo herbala oo iyo kareemo nitrala qaar ay ku yaro jirto shinin oo dee siinaya qurxin kobcin markaa saasaan kareemada gabdhihii markaan baahiyaha u qabaan qaar dhiiroor leh qaar haara leh saasaan kareemada u sameeyey
ciyaarihii iyo heesihii ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka goobjoogayaal iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha afghanistan ayaa xaqiijiyey in maleeshiyada ururka taalibaan ay axadda maanta ah gudaha u galeen magaalada caasimadda ah ee kabul sarkaal sare oo ka tirsan dowladda afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in maleeshiyaadka taalibaan ay magaalada ka soo galeen dhowr jiho balse ma bixin faahfaahin dheeraad ah saddex sarkaal oo ka tirsan dowladda qarka hadda u saaran inay dhacdo ee afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee a p u sheegay in taalibaan ay hadda ku sugan yihiin saddex degmo oo ka tirsan caasimadda oo kale ah kalakan karabaaq iyo bakman shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta maraykanka ee kabul ayaa loo raray garoonka diyaaradaha oo ay amniga hadda sugayaan ciidamada maraykanka sidoo kale diblomaasiyiinta kale ee reer galbeedka iyo shaqaalaha caalamiga ah ee gargaarka ayaa halkaasi loo raraya kumanaan qof oo afghaanistaaniyiin ah ayaa safaf dhaadheer ugu jiray maanta bankiyada si ay lacagahooda ugala baxaan wariyaasha ayaa ku soo warramaya in taalibaan aysan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada dowladda sarkaal ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa wakaaladda wararka ee a p u sheegay in ergo mataleysa taalibaan ay hadda ku sii jeedaan madaxtooyada kabul si ay madaxweyne ashraf qaani ugala hadlaan inuu talada si nabad ah u wareejiyo dhinaca kale taalibaan ayaa sheegtay inaysan qorsheyneynin inay dagaal ku qabsato caasimadda saraakiisha taalibaan ee ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar ayay wararku sheegayaan in ay amreen in dadka raba in ay magaalada caasimadda ah ka dhoofaan ama ka baxaan ay taalibaan u ogolaato dariiq ay maraan wixii warar ah ee ku soo kordha xaaladda kaabuul goordhow ayaad maqli doontaan warkii dunida ayaa intaasi nagaga dhan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington haatana kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada laascaanood kusoo diyaariyey cabdikariim olol
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan idinka imanaya haddii rabbi raalli ka dhigo magaalada laascaanood barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka ayaa marti waxaa noogu ah waanu gebi ahaanba kusoo qaadan doonaa xamdi axmed saalax oo magaalada laascaanooda ka hirgelisay fikrada hal abuura oo la xidhiidha siday haweenka talooyin uga siin lahayd una samayn lahayd kareemo iyo saliido sidoo kalena xarumo ay talooyin iyo waxbarashaba ay ku siiso haweenka ka hirgelisay magaalada laascaanood ugu horeyn xamdi ayaa sharaxi doonta shaqooyinka kala duwan ay qabtaan gaar ahaan sida ay haweenka ula shaqeeyaan kuwa ku nool degmada laascaanood ee xarunta gobolka sool
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xamdi axmed saalax mulkiilaha dhamays beauty salon waxaan soo kordhiyey saaluun weyn markaan arkay baahida loo qabo gobolka ka taagan baahiyo badanoo isugu jira xagga qurxinta dumarka oo kamid tahay cilaamadii ay kamid tahay meykaabka ay kamid tahay jidhaqii ay kamid tahay madaxagaajintii ayuu nooc marka markaan arkay baahiyaha ka jira gobolka sool saasaan ugu talagalay inaan dadkayga uga faa'iideeyo anaan ka faa'iidaysto horumar ahaan aan gobolkayga kusoo kordhiyo waxyaalaha kalean uga faa'iideeya waxaa ka mid a barashadii waan baraa intaa shaqadaan qabanaba barashadeedina waan qabana ah oo dadkaan barnaa say gabdhuhu uga faa'iidaystaan oo kale inaad haweenka ka caawisaan kareemaha idinku aada iska leedihiin oo aad ugu talagasheen in ay bilicda iyo quruxda kale usoo sameeyaan bal ka war sidaad u halabuurtay iyo fikraddiina waxaa kugu dhaliyey waxaan waxaan u hindisay inaan u keeno markay gabdhihii igu dhaheen kareemaan doonayna nay heerbal kareemo heerbala oo iyo kareemo nayturaala nay qaar ay ku yaro jirto nay shaynin oo dee siinaya ayaan qurxin kobcin markaa saasaan kareemada gabdhihii markaan baahiyaha ay u qabaan qaar dhiiroor leh qaar haara leh saasaan kareemada u sameeyey kambaniyada kareemada sameeya magacaygaa laygu soo qoraa kareemka tayadiisu dadka filbaaga ay soo celiyeen maasha allah waxay dheheen waa kareemku waa fiican yahay markaa saas ay ugu kalifday baahi loo qabo darteed bay ugu kalifday inaan kareemadaa sameeyo bal sidaad shaqadani ku bilowday iyo waxyaabaha maadaamaad qof dhallinyaraha tahay dad badan ay hadda fikradahaaga ay ka faa'iidaysanayaan oo kale baliiga war
waxyaalaha igu dhaliyey waxaa ka mid ahaa markaan arkay sidii marka hore baan kuu sheegay baahiyaha loo qabo marka aan arkay gobolkaan indheindheeyey wadankiina aan joogo dadka aan meel u socda aanan aan ka mid ahay dadka dedegaanka ee meesha jooga meelna haddeer aan u socono safari ugu jirin dhoof iyo meelo kale toonna mar haddaad meesha joogisid baan isiri wadankaaga wax ka qabso dadkaaga u faa'iidee adna ka faa'iidaysoo bisnesya samee markaa baahiyihii ka jiray markaasaan eegay tii ugu habboonad waxayay noqotay qurxinta dumarka inaan ka qaybgalo gabdhaha qurxintooda iyo hagaajintooda iyo wax kastoo u baahan yihiin baahiyaha dumarkan way iska badan yihiin markaa saasaa igu kaliftay markaan arkay baahiyaha loo qabo gabdhuhu ay keenaan waxyaabaha haybada gaarka ay u leeyihiin gabdhaha iyagu waxaan uga faa'iideeyey gabdhaha kale iyagu brofeshinaalka oo shaqada garanaya gabdhaha ajanabiya gabdhaha caadiyo dadkeena gabdhaha soomaalida iyaguna way ka shaqaystaan anna waan ku shaqeeya iyaguna way ka shaqaystaan etoobiyaankaasoo kale waxay haybadu leeyihiin iyagu de yaqaanaan qaabka timaha iyo dee qurxintay xoog ugu dheereeyaan dadna haddeer way sii baraan oo dad baanu qabtay ay sii baraan iyaguna sida looga faa'idaysto gobolka uga faa'idaysto gabdhaha kuwa kalena way shaqaystaan oo de iyaguna dadka u faa'iideeyaan dhinacna way ka shaqaystaan dhinacna way ka shaqaystaan dhinacna dadkay wax baraan oo dadkay sii baraan marka iyaguna way u faa'iideeyaan dadka xamdi maadaama waxaa jira dhibaatooyin la kulmaa dadka aqoon-yahanka oo iyagu hibada ay iska lahaayeen soo bandhigi kari waaya taageero dhaqaale heli kari waaya dhibaatooyinkaasoo kale bal ka waran maadaama adigu gabdho dhowr iyo soddon ku dhowaad xirfad hibe ay leeyihiin aad maalgelisay bal iga waran dhibaatada ay la kulmaan haweenka oo kale iyo guud ahaanba dhallinyarada hibada iskale
gabdho aada u badanoo dee xirfadaa garanaya way noo yimaadeen oo cid kastaba isugu jiro waaweyn yaryarba leh irka aan doonayay waan ka qaatay gabdhaha inta badan waxaan ku qanciyaa insha allah haddii boosku banaanaado waxaan jeclaan lahaa oo jeclaan lahaa in dadka looga faa'iideeyo in meelo sidanoo kalea loo furo oo dadka looga faa'ideeyo iyaguna ka shaqaystaan dadkana u shaqeeyaan waan jeclaan lahaa in baahiyahan way badan yihiin markaan anugu eegay markayga horeba aan eegay baahida loo qabaan dharka inay badan tahay marka waan jeclaan lahaa in looga faa'iideeyo oo gabdhaha xirfadahaas ku taqaqusay hal abuur shaqooyin loo sameeshaqo abuurid loo sameeyo bal waxyaabaha aad barto iyo noocyada ay ka kooban yihiin maadaamaay jiraan gabdho fara badan oo iyagu guryaha iska jooga xirfadna iskale iyo hibo gaara bal iga war
haa waxyaalahaan uga faa'iideeyey waxaa ka mid ah shaqooyinkan qurxintaan qabato saan kuu sheegayba dad fii laga qaadaana way jiraan oo dee si meesha ugu kamato dad bilaash loo baro gabdho badan oo bilaash loo barnaana way jiraan oo dadku isku mid maaha oo aan isnilahaas ku shaqaysteen oo dadku soo kala jilicsan yihiin dad fiil la baxo isku filanna way jiraan shaqooyinkaana waa qurxinta uun xinnaha meekaabka farsamooyinkii gacanta cuntooyinkii keegagii waxyaalahaasoo dhan waan sameynaa marka decorationada marka waxaan u sameynaa keegaga marka waxaan u sameynaa si iyaguna uga faa'iidaystaan kuwa fii laga qaadana way jiraan kuwaan fii laga qaadana way jiraan oo waxba haysan si iyaguna hadhowga si ay faa'iidaan anna aan ugu faa'iideeyaa xaruntiina waan arkay oo kale waxay ka kooban tahay meelo badan oo aada u kala duwan oo bilicsan way ka muuqato xirfadiina iyo hibadaad soo kordhiseen bal inta qaybood ay ka kooban tahay maadaama aad maalgelin ballaadhan ku samayseen oo kale fikradaas in aysan magaalada laascanood sidaas uga jirin markii hore bal nooga war qaybo badan bay ka kooban tahay ilaa toddoba qaybood bay ka kooban tahay waxaa ka mid a magaabkii waxaa kamid a xinihii waxaa kamid a masaajkii waxaa kamid a jidhaqii waxaa kamid a uumiskii qiiqii waxaa kamid a qeyb sudaaniska kamidoo la isticmaalo qurxinta dumarkeeduna ku jirta way badan tahay ma soo koobi karo waxaa kamid a jiimkii oo hadeer isagaan ku tala jirna inaan jiimkii gabdho ugu soo korno gabdhou dhahayn jiimkaasaan doonaynaa marka way badan tahay qaybo badan bay isugu jirta iyo kuwo kalaan soo wadnaba insha allah bidmilah maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay weli waxaynu ku jiraa barnaamijkeeni hibada iyo halabuurka oo idinka imanaya magaalada laascanood idaacadda v o a ayaad ka dhegaysanayseen tusaale ahaan oo kale dee hadda halabuurkan waad soo bandhigtay hibadan bal ka waran sida ay kuugu hirgashay haa maasha allah markaan hawshan bilaabay horta waqti bay igu qaadatay maasha allah ilaahay markii dambe waa ila qabtay waa siiro fuud bay markii dambe igu dhammaatay hiigsigayga mustaqbaleedna waxaa ka mid a inaan business noqdo business weliba dee businesska waa uu kala jiraaye business sare insha allah bidmilah inaan noqdo xagga busineskana waan jeclaa shaqadayduna intaa kasii badato oo baraajiyo kale aan sameeyo magaalooyinka soomaaliyeed aan ka sameeyo oon ballaadhiyo qurxintan baa iga go-an insha allah bidmilah waxyaabahay ku xiseeyaan hibadan aad iska leedihiin gabdhahoo kale ay jecel yihiin maxaa ka mid oo aada leedahay maadaama hadda la arkay in guud ahaan deegaanada soomaalida ay si weyn ugu soo bateen waxyaabahay ku kala duwan yihiin oo kale tartanka aad ku gashaan oo kale maxaa ka mid ah meegaabka iyo xinaha xinaha waa xinuhu waa badanyahay waa qayba badan yahay waa khadaabkaiyo madobeysadiya xinihii casaaye caadiga ahaa xinihii khamiirka ahaa xinahaasaa toban nooc isu kala baxaya kooladii isagaa toban nooca marka waxaasunbaa dee lagu kala dheereeyaa sida u kala qurux badan tahay lagu tartamaa maxay u baahantay dadaal nooc maaha maadaama dadku ay kaa faa'iidaysanayaan ku dhegaysanaya qofka waxaa aaminsan inuu ganacsi soo kordhiyo waxyaabaha looga baahanyay oo kale maxaa ka mid a waxaa ka mida dee inuu markasta dadka dhiirigeliyo shaqadiisa uu soo bandhigo dadka kale siday uga faa'iidaystaan ay usii arkaan waxyaalaha qorxintaad ka shaqaynaysid siay ummadda kale ku daawanaysana ay usii aragto amaba dee kuguba xidhanba baa loogaga faa'iideynayaa
dhalinyaradu badanaa waxay ka cabataa guud ahaan waa dhanka hibada ay leeyihiin oo aysan maalgelinu haynin bal dhibaatooyinkaasoo kale ka waran dadka bulshada haysta oo kale maalgelinta iyo dhaqaalaha oo kale iyo taageerada ay helaan haa dad badan oo wax garanaya oo brofeshonal ku ah oo wax soo bartay baa jira oo aqoontay barteen guryaha la fadhiya in badanna waan arkay in badanna ama meelay ka shaqeeyaan waaye amaba yagu waxay shaqada markaad shaqaalo tahay iyo markaad shaqo abuuraysid isku mid maaha shaqo abuur aad tahay iyo markaad adigu shaqaalo tahay markaad adigu shaqaalo tahay dee shaqaale inta badan dee shaqaale waan iska garananaa laakiin markaad adigu la timaadid wax dee adna waad shaqaysanaysa adna waa lagu shaqaynayaa oo dee boqolkiiba sagaashan faa'iidada de waxay ku dhacaysaa qofkan dee businesska leh waxaan jeclaan lahaa dadkaa aan dee awoodinba amaba aan haysanba hadday dhalinyarati adee waaweyn tahayba hibadale hibada guryaha la fadhiya in looga faa'iideeyo oo shaqa abuur la sameeyo oo dhulalka kale magaalooyinka kale dee hal abuuryaa loo sameeya shaqooyin waa la maalgeliyaayo shaqooyin baa loo sameeyaa in ganacsatada gobolkan aan kasoo jeedno ama qurbajoog ahaata ama ha joogeen ama ha maqnaadeene inay dadka intay si gaara u eegaan ay u sameeyaan dad gaara in dadka la maalgeliyo oo la shaqogeliyo
xamdi adoo aad iyo aad u mahadsan oo barnaamijka gabagabadiisa aynu ku jiro shaqa abuur baad u samaysay bal ka waran tirada aqoontanaad soo kordhisay iyo xirfadani tirada dhallinyarada ka faa'iidaysatay ee wiilal iyo hablaba leh iyo sida ay shaqada nolol maalmeedkooda uga maareeyaan qoysaskooda bal iiga sheekee
haa horta meeshan anagu haddaan ka shaqeyno kuwa gawaarida wada kuwa decorationko kale ragga qaar baa ka shaqeeya marka walaahi dad badan baa ka faaidaysta ana waan ku farxaa markaan arko anagoo wixii aan sameeyey laga sii faaidayo ana aan faaidayo inkalon ka faaidaysana ay jirto dee haysanba marna waa dadkaana waan ka naxa aan waxba haysane dee shaqaysanan dee wax shaqa ay ka shaqeeyaan iyagoo aqoontii garanaya aan jirin aan haysan kuwii yaqaana ee wakhtigiiyo fursaddiiyo dee u saamaxday heshayna ay ka faa'iidaystaan noloshooda guryahooda faamiliyadooda xataa dad ajnabi a joogooda dadkooda waxaan siiyo usii dira oo ajnabigaan dadkeena ahaynba marka soomaalida laga tago marka aad baan ugu farxa markaan saasoo kale arko xamdi haddaynu ku noqono hadalkaagii hore waxaa jira kareemo magacyadaadu ku qoran yihiin oo kale siday dadku ugu dhiiradeen markaad dadka u sharaxdo in magacaagu ku qoran yahay adigoo aad hal abuurkiisa aad iska leedahay kareemadaas way jiraan magacyadii kareemadaas way jiraan waxaa jira saliido iyaguna ayuu nooc ka samaysan waxaa kaloo jira isheegeen maaskiyo waxaan dumarku marsadaan laysku dardaro oo heerbala markaan arkay baahida loo qabo gabdhihii qaar guduud ka cabanaya qaar haara ka cabanaya qaar wejiga intaa ay dawooyin waxaa marsadeen daamish ka gaadhay dawooyinkan waytinka saas ay igu kadhiftay marka gabdhihii baahiyadooda ii sheegeen anna waan raadiyey waqti baan geliyey alxamdulilah ilahay wuu ii fududeeyey karimadana waanu keenay filbaagi dambey soo celiyeen maasha allah aad bay u mahadiyeen businesskayga waxaa igala weynay dadkaa cabanaya ee wejiyadoodu say noqdeen ka cabanaya inaan wax hagaajiyo u keenay una hagaagtay oo u noqotay sidii ay rabeen anna guulbay tahay iyagana guulba tahay maasha allah gabdhuhu ay had iyo jeer ka cawdaan shaqo la-aan iyagoo xirfadna leh oo hibo gaara ilaahay u siiyey oo waxyaabo badan qaban karayaan kuweena iyo kuwa dariskeenalaah iyo kuwa dee gabdhuhu aqoonta loo dhan joogaanba inay ka faa'iidaystaan isku tagaan wadatashi samaystaan inay hadday doonaan contribution samaystaan oo melax ku urursadaan meela furaan shaqooyinkaas wixii hal abuur oo dhan oo dee shaqa la samaynayaaba de waa faa'iido ay isu tashadaanoo dee ay isu tagaanoo ay dadka maalgeliyaan baan jeclaan lahaa ka war dadba hibada ay leeyihiin la baqaa inay soo bandhigaan oo kale bulshada u sheegaan maalgelin u raadiyaan oo kale inayna baqin ay soo bandhigaan inay aqoonta ka buuxda ku jirto waayo aqoonta aad la fadhidaa hadaad soo bandhigto dad kale faa'iido u noqonaysaa aadna faa'ido ay ku tahay dadkana waad uga faa'iideynaysaa waxaan jeclaan laha inay la baqine inay aqoonta ku jirto ay bannaanka keenaan si looga faa'iido bal ka waran dhanka shaqo abuurka iyo shaqala-aanta marka laga yimaado fikraddan aad soo kordhiseen iyo kuwa kale iyagu aan iyagu wax fursada helin shaqaduna ay ku yar tahay ay had iyo jeer ka had haa cabdikariimna way jirtaa shaqala-aantaas weliba gaar ahaan gabdhaha shaqala-aantu way badan way yartaa dadku inta badan way ka cawdaan oo ma yaroo way badan tahay laakiin gaar ahaan gabdhaha hadda meel baad imanaysaa meelaha shirkadaha oo kale shirkadaha waaweynee dee laga shaqeeyo noocay doonaan ba ha ahaadeene meesha ay tobanka nin ka shaqaynayaan shirkadaha defamouska waxaa laga yaabaa inayna gabadhba ku jirinba ama hal gabadh marka waxaan jeclaan lahaa gabdhaha in meelaha xafiisyada oo kale shirkadaha oo kale ay shaqoo dhan hadeerna dee shaqooyinkay ku badan yihiin gobolkeena maasha alla shaqooyinka si wacan bay u socdaan in gabdhaha hoos loo eego gabdho badanoo aqoon ka buuxdo oo waxaan aqoon u lebaa guryaha ku jira oo aqoontooda guryaha la fadhiyo meelay ka shaqeeyaan waaye waxaan jeclaan lahaa gabdhahan shaqa abuur loo sameeyo oo weliba si gaara gabdhaha aqoontale shaqa abuur loo sameeyo shaqooyin la siiyo iskale bal ka waran waxay ka qayb qaadan lahayd ka dhalinyar ahaan ka dhalinyar ahaan qayb weyn bay ka qaadan lahayd waayo dhalinyarada iyo dadka waaweyn isku mid maaha dhalinyarada waa maskax fareesha waa ubixii wadanka dhalinyarada mar walba mar walba dhalinyaradu waa lambar wan waana jeclaan lahay shaqooyinka in la keeno oo dhalinyaradu hogaamiso oo say iyaguna daba munaafacsadaan dadkoodana uga faa'iideeyaan iyaguna uga faa'iidaystaan dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeeni hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana marti noogu ahaa toddobaadkani xamdi axmed saalax oo ka mid ah aqoon-yahanada hibada iyo hal abuurka iskale kuna soo kordhisay fikrado kala duwan oo looga faa'iideeyey haweenka sidoo kalena barta xirfadaha gacanta lagaga shaqeeya iyo qurxinta haweenka iyo kareema iyagu ay sameeyaan oo haweenka lagu caawiyo gooba lagu tababarana soo kordhisay intaanu ku kulmi doona dhegaystayaal barnaamijkaasi mid lamida dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdikariim olol oo barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka inoo soo jeediyey halkaad nagala socotaanna waa v o a haatan kusoo dhowaada dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub oo toddobaadkan furmay ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina galabta iyo caawa la ciyaari doono haddii aan ku horreyno horyaalka ingiriiska oo ka mid ah kuwa toddobaadkan furmay kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda manchester united ee kubadda cagta kulankeedii ugu horreeyey ay ka hortagto kooxda leadis united-na ay ka gaartay guul caaqibo leh manchester united ayaa garoonkeeda oo taageerayaashooda ay ka buuxaan waxa ay ku martigelisay kooxda leadis united waxaana ay kaga badiyeen shan gool iyo gool goolasha shanta ah ayaa saddex ka mid ah waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda ay ku dhaartaan ee bruno fernandes halka labada gool oo kalena ay u kala dhaliyeen fred iyo greenwood goolka keliya ay la timid kooxda leadis united ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda ireland goolasha shanta ah ee kooxda manchester united ay kulankaasi ku badisay afar ka mid a waxaa ka soo shaqeeyey oo lugtiisa ay ka baxeen ciyaaryahan bowl bogba oo isku muujiyey kulankaasi tababare oliganar solsha ayaa ammaan u soo jeediyey xidigaha kooxdiisa iyadoo ciyaaryahan jaydon sanjan oo u saftay kulankiisii ugu horreeyey kooxda manchester united kadib markii uu beddel ku soo galay daqiiqadihii dambe ee cayaarta kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay saddex iyo eber oga badisay kooxda crystal balas iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen alonso blusig iyo jaloba liverpool waxa ay sidoo kale saddex iyo eber oga badisay kooxda norwich maxamed saalax fermino iyo jota ayaana saddexda gool u kala dhaliyey lester city waxa ay hal iyo eber oga badisay kooxda walfes everton waxa ay saddex iyo hal ku garaacday kooxda southampton halka kooxda watford ay saddex iyo laba oga badisay kooxda kale ee astonvilla laba kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa galabta la ciyaaraya newcastle united ayaa garoonkeeda ku martigelinaysa kooxda westham halka kooxda tottenhamna ay soo dhoweyn doonto kooxda manchester city waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka premier leaga dhinaca iyo dalka sbeenna kulamo ka tirsan horyaalka laliga oo toddobaadkan furme ayaa la ciyaaray kooxda gadis ayaa waxa ay barbaro hal iyo hala isla galeen kooxda levante real mayorka waxa ay barbaro hal iyo hala la gashay kooxda real batis deportivo alves oo gurigeeda joogtana waxaa afar iyo hal oga badisay kooxda real madrid ee kubadda cagta osasuna isbanyol oo wada ciyaarana eber iyo eber ayay ku kala baxeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa caawa la ciyaaraya kooxda saltavigo iyo atlatico madrid oo horyaalkaasi difaacanaysa ayaa isku aadan halka kooxda barcelona ay martigelinayso kooxda real sociedad savillana waxa ay garoonkeeda kula ciyaari doontaa kooxda kale ee rayo volcano dalka faransiiskana kulamo ka tirsan horyaalka liigwanka dalkaasi ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda b s g ay afar iyo laba uga badisay kooxda kale ee strasburg b s g oo taageerayaasheeda ay garoonkooda buuxaan ayaana xalay soo bandhigtay ciyaaryahanka ay dhowaan la wareegeen ee leonel messi kaas oo ka soo tegay kooxda barcelona bandhigga messi ayaa waxaa ku heliyey ciyaaryahanka ay dhowaan la wareegeen ee sergi ramos labada ciyaaryahan ayaana xalay u ciyaarin kooxdooda iyagoo sheedda kore ee garoonka ka daawanayay kooxda liil oo difaacanaysa horyaalka faransiiskana waxaa afar iyo eber oga badisay kooxda nais oo garoonkooda ku soo booqatay kulamo kale oo ka tirsan horyaalka faransiiska ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya angeles iyo leon ayaa isku aadan brest iyo renes ayaa isku aadan clement iyo troyes ayaa is arki doona halka nantes ay martigelinayso metis remes iyo mombillar ayaa isku aadan lenis iyo santitian ayaa is arkaya halka kulanka u dambeeya kulamada caawa ee horyaalka faransiiska uu dhex marayo kooxaha marsey iyo bordo wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
mahadsanid samakaab oo inala socodsiiyey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha dhegeystayaal goordhow kaalimihii heesaha ayaan aadi doonaa balse aan idinkugu celiyo qodobkii ugu weynaa wararka aan maanta idiin hayna goobjoogayaal iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ayaa xaqiijiyey in maleeshiyada ururka taalibaan ay hadda maanta ah gudaha u galeen magaalada caasimadda ah ee kabul sarkaal sare oo ka tirsan dowladda afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in maleeshiyaadka taalibaan ay magaalada ka soo galeen dhowr jiho balse ma bixin sarkaalkaasi faahfaahin dheeraad ah saddex sarkaal oo ka tirsan dowladda ayaa iyana sheegay in ay aan intaasu ku celiyay dhegeystayaal saddex sarkaal oo ka tirsan dowladda qarka u saaran in ay dhacdo ee afghanistan ayaa wakaaladda wararka ee a p u sheegay in taalibaan ay hadda ku sugan yihiin saddex degmo oo ka tirsan caasimadda oo kale ah kalakaan qaraba iyo baqmaan shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta maraykanka ee kabul ayaa loo raray garoonka diyaaradaha oo ay hadda amnigiisu sugayaan kumanaan ka tirsan ciidamada maraykanka sidoo kale diblomaasiyiinta kale ee reer galbeedka iyo shaqaalaha caalamiga ah ee gargaarka ayaa halkaasi loo raraya kumanaan qof oo afghanistaaniyiin ah ayaa safaf dhaadheer ugu jiray maanta bankiyada si ay lacagahooda ugala baxaan wariyaasha ayaa ku soo warramaya in taalibaan aysan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada dowladda sarkaalka ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa wakaaladda wararka ee a p u sheegay in ergo matalaysa taalibaan ay hadda ku sii jeedaan madaxtooyada kabul si ay madaxweyne ashraf kaani ugala hadlaan inuu talada si nabad ah uu u wareejiyo dhinaca kale taalibaan ayaa sheegtay inaysan qorshayneyn in ay dagaal ku qabsato magaalada caasimadda ah ee kabul saraakiisha taalibaan ee ku sugan magaalada dooxa ee dalka qatar ayay wararku sheegayaan inay amreen in dadka raba inay magaalada caasimadda ah ka dhoofaan ama ka baxaan ay taalibaan u ogolaato dariiq ay maraan dhegeystayaal wararka ku soo kordha xaaladda magaalada kabul iyo guud ahaan afghanistan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo ee goordhow soo geli doonta hadduu rabi raalli ka noqdo haatana dhinacii heesaha aanu aadno aan ka codsado sandheero oo inoo jooga dhanka farsamada inuu inoo soo qabto heestaasi ayaan ku soo gebagabayn doonaa idaacaddeenna iyo duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo